soomaaliya iyo etoobiya runtii dee wax keenay khilaafka waa taqaaniin wax oo soomaaliya iyo dal kale oo adduunyada ku yaalaba aanan gorgortan ka gelinin marka laga hadlayo madax banaanida dhuleed iyo guud ahaan waxyaabaha meesha ka dhacayba soomaaliya iyadoo ka dhiidhinaysa intaas marka waxaa laga heshiiyey wixii khalalka siyaasadeed ama isgefka siyaasadeed keenay madaxdii eh, runtii labada dal ugu sareeyey oo runtii heshiiskii ankara goobjoogka ahaa iyo runtii soo saxiixay ka sokow waxaa jirto in loo baahday guddi farsamo oo runtii oo ka shaqeeya waxyaabihii yaryar oo dhinaayo dalka ma ogtahay markii noocyadan ay isqabtaan labada dal waxaa xirma eh, wixii iskaashigii ganacsi kuwii amni kuwii isheeg intaasaa xogaha mugdi gala marka waxyaabihii marka keenay markii laga heshii ka sokow wixii yaroo marka mugdi galay mase gaab galay yaa jirtay in laga shaqaynayay in lasii daadajiyo oo oo- oo ugu dambeyn la gaaro in wixii mugdi ahaayoo jiray meesha laga saaro xiriirkii normalka ahaa ee labada dalna la soo celiyo bulshadii ay ay ay runtii isdhexgalaan oo kala ganacsigii wixii ismar ahaantii horey u dhexeeyay iyo wixii kaloo hadda la samayn kara maalin kasta naftigeeda waxaa soo baxa ee, tiknolojiyada iyo horumar cusub oo dalalku ay ku tillaabsadaan oo marka dal kastana waxbuu ku fiican yahay oo dalka kale u faa'iideyn karo waxaa la gaaray heshiis guud oo oo runtii oo meesha ka saarayo teshankii labada dowladeed u dhexeeyay iyo waad aragteen ee, waxaa meesha laga saaray een, in ii sheeg wax kastoo keeni karo eh, qadaf ama in la yareeyo way jiri karaan ilaa iyo hoosha ay kasoo gabgabowdo in ay dadka qaarkood u arkaan maxaa saas loo yeeli waayey maxaa saas li- loo yeeli waayey marka qofka mas-uuliyadda hayo shaqada wado iyo mararka qaar duruufaha ku hareeraysan oo meesha yaalo yaa waxay iisheeg is- noqonayaan kuwa iska turjuma oo runtii ilaa maalinka dambe la gaaro oo natiijo ay soo baxdo aan la wada fahmi karin marka waxaan isleeyahay meel fiican bay joogaan heshiisyadii la gaarayna meel fiican buu soo gaaray Ee, dhamaystirkiina ii sheeg iyo farsamooyinkii iyo arrimihii laga shaqaynaayeen insha allah waad maqli doontaan wixii laga keenay guulaha iyo insha allahu laakiin soomaaliya waxaan rabnaa inaan xaqiijino mar kasta waxay diyaar u tahay inay nabad kula noolaato dalalka deriska la ah waana tusaaleynaynaa soomaaliya waxay leedahay bulsho qiimo badan oo runtii ee, ganacsiga ku fiican dalal badan ku safray deegaano ka samaystay ganacsiyo u jooga qaarkoodna ii sheeg markii horeba dee soomaalida qayb ka mid ah ay ay degan yihiin nolol ku haystaan marka markii laga hadlaayo dalkan hadda kow inaan ka shaqayno in ii sheeg eh, waxyaabaha wax kastoo dib u dhac keeni karo inaan ka shaqayno wax kastoo horumar iyo nabad iyo nabad ku wada noolaasho geeska iyo guud ahaan dalalka deriska nala ah marka saas darteed waxaan isleeyahay meel fiican bay taaganta